waliba maalimo goor magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baydhabo lagu harag jaray bangiga dhexe ee dowlada soomaaliya kaasoo qayb ku nagada doona bangiyada isticmaala doona bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo deegaanada hoosgoyow waxaana ku miday bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo weybayo ku aragta dhiibadana riidan dayactirowka bangiga dhexe ee dowlada soomaaliya oo laka harag jaray magaalada baydhabo iyo oona tilmaameen in yeetaa arrin ciidan faydhah maadaama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weeldhati bangi dhexe statekan bangiga muusan lahayn bangi dhexa laakiin hadda bangi dhexaa loo sameeyey bangiga dhexena waxyaabo weyn oo dhanka dhaqaalaha uu koonfur galbeed wax ugu taraya ayaa jiro waa wax la raadinaya dowladnimada ay ka mid ahayd waa wax laga soo shaqeeyey dowladdan dowladda ka hore ma aysan haysanin bangi laakiin hadda bangi dhexaa haysanaa taasna waxaa ugu ammaanaynaa wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftigaren aad u mahadsan yahay adeega kalena waa ka sugaynaa insha allah fikradda oo bangigan oo inta laka furay baydhabo eh ciid iidan horta handhawaayaan boqolkiiba boqol bangi dowle late oo la furiyaa qabna ilaahaykii una kheerka guulaysanay oo arday shacabka i dowladdaba laka hormari ilaahayninka weele may eed iidanka farahasagnaa bengiga dhaha oo bengiga dhaha oo baydhabo laku furaya ka farahasagnaa mayinkuma hadlagay dadkii arday maamulku haayeen oo barnaamijkaasi walaasku dambeyn boqolkiiba boqolaan kuma hadnagaana ilaahay shacabkii shacabkii dowladda inta shaqeeyaan shacabkii oo hantidii oo dhakadaayano hanti dowle indhiibadaayano walifadaana kudaynsadaankeen nagad ilaahay inka weele mahadnagaantuunku jeediyaan
walaalayaal ilaahayaa mahadle alxamdulilah oo mnadeersii micnaha inuunu bangi dhexe una suubsanna taas iyada bulsho ahaan ka rayd ahaan ama ka dowlad ahaan meeba erifadahi bakaalu xidigu xidig oo micnaha oo niindhaladiyo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahu dowladnii weela lahaynima ilaahu dowladnii shaangma lahayna haddaba bangi dhexeoba nin furi maasha allah ilaahu dowladnii weelliyo ilaahaya nin aqbali adducaa huwa alcibaada leere dad far badan oga ilaahu dowladnii weel lahayay fikiraay fikirkiisha oo ilaahay subxaanahu watacaala nii anfahi haddana meelaha walaaga bilaabadoona dhammaada leyne mayl faday haddana ilaahay subxaanahu watacaala ilaahu adiniila qaaday ilaahu niila dhamaasta niila garab gal dheere mar walbeen haddana mayl faday bulshada ina daacadnimo iyo cadaaladnimo lahakadumo marka eedii eedaa micnaha hambaliya i bogaadinaan diree guddigii farsamada ee bangiga habeey eedi eedaan ka taageersana lambar wannankii waldhikada fadeey ummadana hakajiidi fade hakiiri fadee ahaa waa arrin cusub waa cusuboo noo beri waabaa beriyey bilicsan waay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin arrintaas iyada ah waa kaabagal waa kaabo dhaqaale waa kaabo dowladeed waa muuqaal waa midnimo waa ammaano sugan gobolkana imateeba micnaha dateema ahayna baytul ammaan ahayna madakhala baytul abusufyaan fawa aaminti ahaan baydhabo sideeba wali eed handhawaayey intaku ka hadalay bangiga oo la furi magaalada baydhabo bangigaas oolanka ireegaawo bulshada wali eedanka faraxsagnaa maybaani bangi la furo eedanka faraxsagna hadhawaayaan hambali oo leenna eeda oolanka ireegaawo bulshada tan kale wali odsee ka darsadaane oladan oo manaha baahiyaha gaarka qabo oo dadka naafade ani bangiga inkastoo umar dhanlanka edeegaw dadkaasi goonahaan dad oo maybuqaaha lanku ixtiraamow naqdaano dhiibku naqdan dadka ka shaqeeyaw naqdaano dadkaasay meel idla lanku kutabne odsadaan eedan maxaasinti intaa ka dhawaay faday barnaamijka oo iswadan bengiga dhaha soomaaliya qaybtiskal antana ka furi waa fikrid eedan faylow bengiga soomaaliya qaybtis antana ka furi waliban noo faday iniinu ku faa'iidaysana waayo waa bengigii oo waa lacagtii walaasla dhikada fadiyo shaqaabuurka may ero faday ini oo dhallinyarada reer koonfur galbeed oo walhambaradeen oo mutacalimka ini oo laka shaqaalaysiiyo fursaddaasaytiyoona fursad eedan wiin eeta inti oo laka shaqaalaysiiyo iyo baag ingadira faday bengiga dhehantiyona haylantis baydhowlanka fur ama harun baydhowlanka fur yaadina mahamed ahaan fikirkii iyadan dhawaaye mayba rajey haddii ilaahir ganacsatada magaalada ka nool dhallinyaro ahaan iyo bulshada bantiisii faylayo aan ku faydaysada doonaan mayba gacmo furungaha ka dhawaayana dadka bangiga anin dhisina mayba lana iyadiyadan maasintiin dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weeldhatii bangiga dhexe ee dowlada soomaaliya kaasoo qayb ku nagada doona horumarada la taabado kor ee maamulka